salaadii maqhrib kadib xilliga afurka muqdisho habeennimadii xalay waxaa tiro madaafiica lagu weeraray xerada aadka loo ilaaliya xalane xarunta xalane waa fadhiisinka qaramada midoobe soomaaliya waa xarunta ugu weyn ee howlgalka midooda afrika ee amisom iyo fadhiisimaha qaar kamida safaaradaha beesha caalamka ay ku leeyihiin muqdisho dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen madaafiic kusoo dhacaysa xarunta xalane qof ku sugan gudaha xalane waxauu ii sheegay inuu maqlayay ilaa saddex madfac marka lagu soo weeray madaafiicda kadib ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay degmada wadajir xaafada ka tirsan gaar ahaana xaafada kaawagoday iyo tarabuush waxaana halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaana kuwa loo yaqaan haram cad iyo maleeshiya hubasan oo deegaan ku sugneed dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen dagaal muddo dhex marayay ciidamada booliiska iyo maleeshiyada hubaysan oo dadka deegaanka ugu sheegeen macaawisley waxaa la sheegay inuu jiray khasaare ka dhasha dagaalka intuu socday inkastoo dadku aysan si toos u cayimi karaynin khasaaraha inta uu la ekaa dagaalka kadib waxaa halkaasi gaaray saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana taliyayaasha ciidanka xooga dalkankan booliiska oo ay wehliyeen guddoomiyaha gobolka banaadir iyo saraakiisha booliiska gobolka banaadir waxaa la daba jooga dagaalka u dhexeeya ciidamada booliiska iyo maleeshiyada hubeysan ee loo yaqaan macaawisley oo halkaasi dagaal uu ku dhex maray saraakiisha halkaasi gaartuu ka mid ahaa taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odawa yuusuf raage iyo taliyaha ciidanka booliiska jenaraal xijaar intuba saxaafadda lamaysan hadlin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaana tega halkaasi gaar ahaana degmada wadajir si loo kuurgala dagaalka meesha ka dhacay iyo wuxuu salka ku hayay macadda ciidamada hubaysnaa ee ka hor yimid kuwa booliiska waxay ahaayeen waxayse dadka deegaanka u sheegeen v o a in ciidamada loo yaqaan macaawisley dagaalkuna ku dhex maray xaafadaha kaawagoda iyo tarabuush xerada xalane waa xaruntay degan yihiin saaxiibada taageera soomaaliya waana meel muhiim u ah marka loo eego amniga soomaaliya gaar ahaana muqdisho wayna soo laalaabatay weerarada maalmihii lasoo dhaafo loo geysanayay xarunta xalane oo ah fadhiisinka qaramada midoobe soomaaliya howlgalka midooda afrika ee amisom iyo kan beesha caalamka qaarkood halkan ay ku leeyihiin cabdulqaadir okey v o a muqdisho